asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabat ulhudaa waxay idin soo gudbinaysaa darsigii shanaad ee kitaabka
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الناظم رحمه الله فرض, فرض, فرض السجود لمن سهى بثلاثة بزيادة والشك والنقصان وسجود سهو هاك من تفصيله قبل السلام وبعده صنفان إن جاء نص قبل تسليم فخذ أو بعده خذه بلا نقصان وسواه أنت مخير في فعله من قبله أو بعده حالان في سجود السهو باب في سجود السهو سجود السهو أي باشن كقلي سجود السهو أنا وحل إلى السجود والله السجودات وصلاة أقود بيه markii salaamo naqsiga laga reebo salaadda inteeda kale ugu dambeeya oo ku yimaada sababtooduna uu ku yimaado halmaan iyo ismoodsiis salaada dhexeeda galay saas daraaddeed baa sujuudu sahwi loogu magacaabay furida wuxuu yidhi waa la waajibiyey waa la farad yeelay assujuudu sujuudi liman cid baa loo farad yeelay sahaa yacni sahwiyey bialaaatin bisababi alaaatin saddex sababtood ayaana loo farad yeelay biziyaadatin baa loo farad yeelay ka bedel washaki iyo shaki wanuqsaani iyo dhimid nusqaan iyo dhimid salaada galay wa sujuudu sahwin sahwi iyo ismoodsiis iyo halmaan sujuuddiisa haaka qaado min tafsiilihi faahfaahintiisa qaado yacni hoowey haaka hoo min tafsiilihi kala dhigdhigiddiisa iyo faahfaahintiisa hoo qabla asalaami salaanta gadaashii buu ahaaday iyo ama qabla asalaami salaanta horteed iyo wa bacdahu salaanta gadaashii sinfaani laba sinfi wey waa laba nooc in jaa'a hadduu yimaado nasun nas hadduu yimaado qabla tasliimin salaamo naqsi hortii hadduu ku yimaado nasku in sujuudu sahwiga lala yimaado fakhud naska qado aw amase bacdahu salaamo naqsiga gadaashiisa hadduu nasku ku yimaado in la sujuudo khudhu isagana qado bilaa nuqsaanin dhimid la-aan adoon dhimin oo nusqaaminin wa siwaahu wixii kaa ka soo hadhay yani yacni wixii ka soo hadhay nas tusidii ama nas imaanshihii wixii ka soo hadhay qabla salaamna kuma imaan bacda salaamna kuma wixii intaa ka soo hadhay anta adigu mukhayarun mid la doorgeliyey baata fii ficlihi samayntiisa ayaa lagu doorgeliyey min qablihi tasliimta hortii aad samayso aw bacdihi ama tasliimta gadaashii aad samaysaad khiyaar u leedahay xaalaani laba xaalo humaa labadoodu xaalaani laba xaalo way macnaha wuxuu ka hadlay beydka koobaad kaga hadlay sujuudu sahwiga xukumkeeda xukumkeeda wuxuu yidhi furida asujuudu liman sahaa waajib inay tahay buu halka ka cabira farad inay tahay sidaan aqoon jirnay inay sunno tahay ama ay sunno mu'akada tahay baan aqoon jirnay laakiin wuxuu cabiray sheekhu ama wadaadku uu sheegay naadimku inay farad tahay sujuudu sahwiga in lala yimaado waana madhabka abu xaniifa alimaam abu xaniifa sidaa qaba waxaana uu madhabka abu xaniifa u doortay amarka nabigaa ku yimi salawatu rabbi wasalaamu caleyh sujuudu sahwiga xadiidka abu hurayra fi saxiixi albukhaari wa muslim wuxuu yidhi nabigu sal ly slam ina axadakum ida qaama yusallii midkiin markuu istaago isagoo tukanaya jaa'ahu shaytaan shaytaan baa u imaanaya falabas calayhi xataa laa yadri kam salla salaaddii buu ka qasaya oo uu ka dhehgelinaya ilaa uu garan waayaba inuusa tukaday ma labaa tukatay ma saddex ilaa uu tiradiiba kala garan waayo fa idaa wajada axadukum dalika midkiin hadduu arrinkaa helo arrintaasi ku dhacdo falyasjud sajdatayni wahuwa jaalisun ha sujuudo laba sujuudood isagoo fadhiya falyasjud sajdatayni waa amar soo amar amarna waxaan ku naqaanay inuu faa'iideeyo wujuub inuu faa'iideeyo saarifna lama hayo mar haddaan saarifna lahaynin amarna la hayo wujuub faa'iidaynay amarna la hayo aslulwujuub bay marka baaqi ku tahay mas'aladu sidaasuu marka u daliishanaya waana madhabka alimaam abu xaniifa caleyh raxmatullahi uu ku tegey sujuudu sahwigu inay farad tahay waajibta taa waa xagga xukunkeeda wey waxay u badan yihiin fuqahadu inay ayna waajib ahayn laakiin halkaasunbuu wadaadku ina mariyey bialaaatin iyo wixii ka dambeeyana wuxuu inoogu sheegay asbaabta keenta sujuudu sahwiga sujuudda halmaanka ama ismoodsiiska maxaa keena sababta keenta maxay tahay wuxuuna yidhi saddex mid baa keena salaaddii inay siyaado kaa gashay oo aad wax ku dartay iyo in shaki ku galay oo aad ka shakiday salaaddii wax ka mida ma la timid mise lamaada imaana shaki baa ku galay ta saddexaad oo ah salaadii baad wax ka dhintay waxbaa kaa nusqaamay saddexdaa midkood mid ka mida saddexdaa baa keena sujuudu sahwiga saddexdaa mid ka midaa keena ayib maalan midda hore oo ah siyaadada waxaa ku tusaya ama laga qaadanaya xadiidka bukhaariiyo muslim ay soo saareen min xadiidi cabdillahi bni mascuud wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud rasuulku sal lay waslam duhurkuu tukaday shan ragcadood buu tukaday shan ragcadood buu tukaday duhur hore muxuu ahaa afar ragcadood soo maahay markaasaa waxaa la yidhi aziida fi salaa rasuulilah salaadda ma la siyaadiyey ilan sharcigii baa degaya salaadda waxbaa laga bedeli karaa markaas waxaa mutawaqaca inay salaadda wax iska bedeli karaan marka salaaddiima waxbaa lagu daray bay dhaheen rasuul ilaahi markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal lay slam wamaa daaka oo maxay tahay maxaa ula jeedaan waxay yidhahdeen sallayta khamsan shan baa tukatay nebigu fasajada sajdatayni bacdamaa sallam markaasuu nabigu laba sujuudood sujuuday markuu salaamo naqsaday kadib markuu salaada ka baxay kadib buu laba sujuudood dib kala yimid nabigu sal lay slam oo sujuudu sahwiga taasi waxay daliilu tahay salaaddii hadday siyaada gasho in sujuudu sahwi lala imaanayo siyaadadaasi waa inayn ahayn siyaado mutacamad ah ama yani iyadoo cilmi uu ruuxu uleeya uu la yimid hadduu ruuxa jahli u geeyo ama uu ugeeyo sahwi ugeeyo markaanba imaan karta macnaha ama hadduu hadda maalan imaamkaagu uu salaaddii siyaado ku daro ku raaci maysa wakhtigaas saxaabadu waxay nabiga ugu raaceen waxyigiibaa degaya oo salaadda waxbaa iska bedeli kara ixtimaalkaasaa jira laakiin maanta wax isbedelayoo la sugayo ma jiro imaamku qaطcan waa khaldamay qaطcan hadduu salaadda wax ku daray waa khaldamay marka waa la baraarujin macnaha taasi waa midaas ama sujuud sahwiga nuqsaanta ku imaanayso sababteedu ay tahay salaaddii wax laga dhimay waa xadiidka abu hurayra kutusaya iyadana bukhaariyo muslim uu soo saaray wuxuu leeyahay salla bina rasuulu lahi sal lay slam alcasra fasallama min rakcatayn xadiidkii dulyadayn waad garanaysaan nabigu sal lay slam casarkuuna tujiyey laba ragcadood markuu dhammeeyey buuba salaaddii ka baxay ayb markaasay saxaabada intoodii kale nabiga ku dhiiran waayeen oo ka haybaysteen waa kii ninkii dulyadin gacmo dheere dulyadin waa kii togey wuxuu rasuul aqasurati salaatu am nasiita waa kii ku yidhi nebigow salaada ma la gaabiyey mise adaa halmaamay markaasuu nebigu wuxuu yidhi maxaa dhacay hidda labaadna tujisay buui markaasaa nebigu wuxu yidhi sal alay wasalam waa dulyadin wuxuu sheegayo mar runba haabay dheheen markaasuu nebiga labada ragcadood ee kale la yimid kadibna laba sujuudood buu gadaal kala yimid saas maanaha faatama rasul lahi sal lay slam maa baqiya min asala uma sajada sajdatayn salaada wixii u dhimanaa buu la yimid kadibna laba sujuudood buu dib kala yimid nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh labadaas sujuudood waxay ku yimaadeen nuqsaan bay ku yimaadeen ilaa salaaddii afarta ahayd buu laba intuu tukaday buu labadii kale nabigu halmaamay salawatu rabbi waslamu caleyh ayib labadii dib baa lagala imaanaya laakiin sujuudu sahwiga sababta keentay waa naqsiga almaanka naqsiga uu keenay way macnaha ayib ama shakiga iyadana waxaa kutusaya xadiidkii abu hureyre markii dhawayd aynu sheegnay ee ahaa nebigu uri sal lay slam midkiin markuu salaada isu taago shaytaan baa u imaanayo salaada ka qasaya markaasuu wuxuu kala garan waayayaa imisaa tukatay midkiin hadday sidaasi ku dhacdo laba sujuudood ha sujuudo isagoo fadhiya xadiiskaas kutusay bimacnaa hadduuba shaki ku galo shakigaas sida aad hubtaad samaynaysaayo haddii maalan aad siyaado iyo nuqsaan ku shakido nuqsaantu inay jirto ka dhig iyadaan wax ku dhis maalan inta yartaad qabsanaysaa wixii kaa dhimanna waad la imaanaysaa kadibna sujuud baad la imaanaysaa macnaha shaki wey marka shakigaasina waa keenaa saddexdaas sababood baa keena buu yidhi macnaha baydka koowaad intaasuu kaga hadlay ayib baydka labaad bal saddexda bayd ee ka dambeeyaba wuxuu kaga hadlay hal masalo oo ah sujuudu sahwiga salaamo naqsiga ma ka horaysaa mise way ka dambaysaa waxaa soo aroortay nebigoo salaam sujuudu sahwigii la yimid salaamo naqsiga ka hor oo intuusan salaada ka bixinoo salaamo naqsanin sujuuday waxaa loo kaloo lahayaa isagoo intuu salaamo naqsaday salaamo naqsiga kadib sujuudu sahwigii la yimid halkaasaa marka waxaa ka dhalatay sideedaba sujuudu sahwi meesha ay gelayso ma salaamo naqsiga ka horba mise waa salaamo naqsiga kadib culimada qaar waxay yidhahdeen salaamo naqsiga ka hor bay wada gelaysaa sujuudu sahwi oo dhan waa sida imam shaafici aleh raxmatullahi herkii ku tageen qaarna waxay yidhaahdeen salaamo naqsiga kadib unbayba wada geli oo salaada gudaheeda maba geli kartaba markii salaada laga baxo kadib baa sujuudu sahwi lala yimaada qaarna way tafsiiliyeen tafsiilkaasuuna marayaa naadimku oo taqriiban madhabka imaam axmed caleyh raxmatullah iyo culimada qaarkood oo la socotaa macna wuxuu ku tafsiiliyey marka ee wuxuu yidhi haddii uu nas soo arooro nebigu intuu noolaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh in intii salaadiisa sahwi galay inuu sujuuday salaamta ka hor haddii nas alle helo noocaasoo kale oo sahwi ana ruuxa ku yimaado salaamo naqsiga ka hor buu salaamo naqsanaya leanna nebigay saa uga sugnaatay xaaladaas haddii la helo xaalado nebigu uu sujuuday salaamo naqsiga kadibna xaaladihii nabiga laga hayay inuu sujuuday salaamo naqsiga kadibna salaamo naqsiga kadib manaa wax weyaan yaa la sujuuday wixii aan xaaladee nas loo hayninna oo markaa aan dhicin way waqtigii nebiga oo nebiga aan laga haynin inuu yani wax weyaan uu salaamo naqsiga ka horraysiiyey iyo inuu ka dambaysiiyey yani haddiiba la ogaan lahaaba maba dhicinba maba ku dhicinba nebiga salawatu rabbi waslamu aleyh maxaa la samaynayaa xaaladaha noocaas oo kalea marka mukhayar baad u tahay inaad salaamo naqsiga ka hor sujuuddo iyo inaad salaamo naqsiga kadib sujuuddo khiyaar baad u leedahay khiyaar baad u leedahay imaam axmed isagu wuxuu yidhi madhabkiisu wuxuu ahaa meesha aan nas loo haynin waxaa la sujuudayaa qabla salaam qaطcan meeshii nas loo hayo sidii nebigu sameeyey baa la samaynaya qabla salaam aw bacda salaam meeshii aan nas loo haynin waxaa la sujuudayaa buu yihi qabla salaam bacd lmuxaqiqiin baa laakiin waxay yidhahdeen sida imaam shawkani iyo keyrkii waxay yidhahdeen meeshaan nas loo haynin yaan qabla salaam laga dhigine mukhayar ha laga dhigo addoonka leanna maadaama ay soo aroortay qabla salaamna la arkay iyadoo nebigu sujuuday bacda salaamna la arkay iyadoo nebigu sujuuday xaaladanina xaalad wakhtigii nebiga dhacday aynan ahayn oo rasuulka ka sugan waa in la yidhaahdo tanna waad samayn kartaa waad ka hormarin kartaa salaamo naqsiga tanna waad samayn kartaa waad ka dambaysiin kartaa sidaasuu marayaa wadaadku waana madhabka imaam shawkani iyo caleyh raxmatullahi iyo muxaqiqiinta qaarkood ay marayaan sidaas way macnaa masle marka hadalkeedu saa u badan yahay wey intaasuu yuu ku ururiyey ayib wuxuu yidhi marka furida waa la waajibiyey assujuudu sujuudu sahwigii liman cid baa loo waajibiyey sahaa halmaamay bialaaatin saddex sababtood baana loo waajibiyaa saddex arrimood saddex sababood biziyaadatin baa loo waajibiya salaadiioo ziyaada gashay sida nabiga shanta ragcadood rasuulku tukayani ragcadda siyaadadaa ku daroo kaleeto washaki iyo shaki salaadiisii buu ka shakiyey ma labaa tukatay ma saddex ma saddexdaa tukatay ma afar shaki baa galay walnuqsaani iyo dhimid salaadii yani waajibaadkeedii arkaanteedii uu wax ka dhimay gara oo dhimitaan hadduu yimaado dhimitaan hadduu yimaado shayga kaa dhinmayna uu rukni yahay rukniga waa inaad soo celiso sooma ruknigaasi qasab waa inaad soo celiso markaad soo celiso kadib unbaa sujuudu sahwiga aad ku kabi kartaa laakiin rukni aad ka tagtay sujuudu sahwi kaama kaafin karto saas macnaa maalan ragcad ragcadihii ka midaad faatixadii ka tagtay ragcaddaa inaad soo celisood faatixadii dib u soo akhrida mooyaane sujuudu sahwi kaagama filla saas macnaa sujuud sahwi kaagama filla sujuudu sahwigu waxay ku filan tahay oo ay geli kartaa oy kaa kaafin kartaa shayga aad ka tagtay ee aad dhintay hadduu waajib yahay hadduu waajib yahay ama kas uga tag ama kama uga tag sujuudu sahwi baad la imaan haddaad kas uga tagtayna waajibkaasi ismi iyo dembi baa ku raaci laakiin salaaddii waa asaxaysa sujuudu sahwina laba gooroba waa loo baahanya sujuudu sahwina laba gooroba waa loo baahanya macana sidaas weyaan ayb amaa rukniga isaga waa in la soo celiyo sujuud sahwina dib lagala yimaado ayb wa sujuudu sahwin sahwi iyo halmaan sujuuddiisu sujuuddiisii haaka hoo min tafsiilihi kala dhigdhigidiisiiyo faahfaahintiisa hoo iga qaado way macnaha qabla asalaami salaanta horteed iyo wa bacdahu gadaashiisa ama waxaad leedahay bacda qabla salaami salaanta horteed buu ahaaday sala- yani waxa way sujuudaas wa bacdahu bacda salaamina wuu ahaaday sinfaani laba sinfi wey inaad labadaba aad ka dhigto yani gadaalna waa laga sujuudi karaa ka horna waa la sujuudi karaa waa laba sinfi waa laba nooc in jaa hadduu yimaado waa ka faahfaahintii marka nasun nas hadduu yimaado qabla tasliimin salaama naqsi hortii in la sujuudo hadduu nas ku yimid fakud qaada buu ku yidhi saas macna maalan haddii nas aan la helo waana jira axaadiista qaarkood nebigoo intuu sahwi ku dhacay salaada qaar ka mida salaamo naqsiga hortii sujuuday haddaad hesho halmaanka noocaasoo kaleana salaadaada kugu yimaado sidii nebigu sameeyey sameeyo nas baa meeshaa ku soo arooray isaga qaado salaamo naqsiga hortiina markaas sujuud ayib aw amase bacdahu nasku hadduu yimaado ku yimaado bacdahu bacda tasliimin salaamo naqsi gadaashii in la sujuudo hadduu nas ku yimid khudhu isagana qaado sida maalan siyaadadii aan marno ka sooma xadiiskii maalan ragcaddii siyaadada ahay sooma bacda wuxuu sujuuday bacda tasliim khudhu meeshaana haddii sidaasoo kale kugu dhacdo iyadana naskaa qaado bilaa nuqsaanin dhimid la-aan adigoon dhimin wa siwaahu wixii ka soo hadhay kaa aan soo sheegnay wixii ka soo hadhay oo muxuu noqon karaa nas lama hayo ku soo arooray qabla tasliim bacda tasliim nas ku soo aroorayna lama hayo waa xaalad saddexaad soo maa wa siwaahu kaa aan soo sheegnay wixii ka soo hadhay anta adigu mukhayarun baa tahay mid la doorgeliyey oo la khiyaar geliyey fii ficlihi samayntiisa aad samayso sujuudu sahwigii min qablihi tasliimta hortii aad samayso aw amase bacdihi tasliimta gadaasheeda inaad samayso labadaba khiyaar baad u leedahay xaalaani humaa ayagu xaalaani waa laba xaalo waa laba xaalo labaduba bannaan yihiin gadaal ka sujuud hore ka sujuud mukhayar baad khiyaar baad leedahay maana adaa laguu daynaya ayib sujuudu sahwiga marka waxaa mashruuc ay u tahay oo loo jideeyaa rukniga iyo waajibka waxaa lagu kabayaa ama naqsiga salaada galay ayaa lagu kabayaa ayib ama sunanka wixii sunno ah sida wixii sunno ah iyada sujuudu sahwi male baa la yidhaahda ayib haddii rukniga laga tago waa la soo celinaya saan soo sheegnay sujuud sahwin waa lala imaanaya haddii waajibka laga tagana isaga sujuudu sahwin baa lala imaanaya la soo celin maayo marba haddii la dhaafo ayib wixii waajibaadka ah haddiiba laysku waafaqaba shaygana waajiba iyo kana waajib ma maxaa yeelay saan horeyba usoo sheegnay masaaishani waa masaa'il khilaafiy maxaa waajiba maxaa ruga maxaa sunnaa maalan hadda atixiyaadka dhexoo kaleeto iyo maalan nebigoo lagu saliyo oo kaleeto culimmada qaarkoodna waa sunno qaarna waajib waay qaarna waa waajib marka yani waxa weeyaan qaar waxay ku leeyihin waxaad arkaysa atixiyaadka dhexe haddii laga tago waa sujuudu sahwi baa lala imaanaya isku waafaqsan yahi oo dee xadiis nasaaba kusoo aroorayba laakiin ma sunna oo cidda u haysata atixiyaadka dhexe inuu sunno yahay waxay leeyihiin sunno laga tegay sujuud baa ka waajibaysa tanayna u daliishanaya qoladaqle waa waajibna waxay leeyihiin waajib iyo wixii ka sii adag oo rukni ah unbaa sujuudu sahwi loo jideeya sunno looma jideeya adiga waa masale macnaa waxa fiiha akhdun waraddun niqaash badan baa culimada dhexooda ka furan ayib baabun fii waajibaati salaati salaada waajibaadkeeda ayuu baabu yahay wlwaajibaatu acuduhuna licaarifin faclam waxaqiq kunta hayra muhani alibtidaau bisudratin fadnuu laha wadaci shamaa'ila taxta di lymaani usjud calaa sabcin asaabicu rijlikum wاlrukbatani wajabhatun wayadaani qadim yadayka ida sajadta kada salatu cala اnabiyi muballigi اlfurqaani ثuma atashahudu waajibu biadilatin إذ حكم أولها كحكم الثاني من أربع فتن الحياة والموت عذ والقبر والدجال والنيران طهر لثوبك مع مكان واستر العورات ثم طهارة الأبدان وحيل والواجبات واجباتك صلاة واجباتك ذا أعدهن وانترن licaarifin mid wax garanayaan u tirinaya faclam ee faclam ogow oo waxaqiq xaqiiji kunta waxaad ahaani hayra muhaanin midaan la ihaanaysanin baad noqona lagaa rayn maayo lagu ihaanaysan maayo haddaad xaqiijisood barato alibtidaau weye ka hore alibtidaau ku bilaabid weye bisutratin sutra lagu bilaabo ee fadnuu dhowow lahaa iyada u dhowow wadaca waxaad dhigtaa alshamaa'iila bidixyaalka gacmaha bidixda ah taxta dil aymaani midigyaalka ta u saaxiibka ah korkooda saar kuwa midigta u saaxiibka ah yacni korkooda saar wadaci shamaaila hoostooda dheh kuwa midigta u saaxiibka ah hoostooda saaro macnaha midigtu ha korayso bidixduna ha hoosayso wey ayib usjud sujuud buu ku yidhi calaa sabcin toddoba korkood ku sujuud toddoba xubnood korkooda ku sujuud asaabicu rijlikum wayata koobaad lugihiinna farahooda warukbataani weeye iyo labada low wa jabhatun iyo weji wayadaani iyo laba gacmood qadim waxaad hormarisaa yadayka labadaada gacmood idaa goortii sajadta aad sujuudayso labada gacmood dhulka ku hormari kadaa waxaa la mid ah alsalaatu saliid cala nabiy nebiga korkiisa lagu saliyo nebigii muballiqi lfurqaani midii xaq iyo baatilka kala bixinaysay gaadhsiiyaheeda ah dadka soo gaadhsiiyey uma kadibna altashahudu ataxiyaadkii ama ataxiyaadsigii waajibun waajib weeye biadilatin adilu waajib ku yah id cilladuna waxa weeye xukmi awaliha tashahudka kiisa hore xukunkiisu ka xukmi haanii ka labaad xukunkiisaoo kale wey ka horiya ka dambe waa isku xukun buu le macna min arbacin afar xagkood cudhe cud magan galo alla waxaad ka magan gashaa min arbacin afar ka magan galo fitanilxayaa nolosha fitnooyinkeeda ka magan galo waalmawti iyo geerida fitnadeedana ka magan galo waalqabri iyo qabriga wadajaali iyo dajaal sharkiisana ka magan gal waalniiraani naarahana ka magan gal ahir daahiri lisawbika maradaada daahiri maca makaanin boos lala qabo meeshaad ku tukanaysa w booskaad ku tukanaysana lala qabo wasturuu astura alcawraati cawrooyinka astura uma kadibna tahaaratu labdaani shiraryaalka jidhka daahirnimadiisa way inuu daahir yahay waajibka wlwaajibaatu buu ku yidhi waajibaadka waajibaadkii salaada gudagalay maadaama uu ka soo hadlay arkaantii uu ka soo hadlay waajibaadkana uu inoo ballanqaaday inuu ina ka hadli doono waajibaadka marka wuxuu sheegay taqriiban ilaa toban meelahaasuu sheegay markii laysku ururiyo ta koobaad wuxuu ku bilaabay alibtidaau bisutratin fadnu laha yacni inuu ruuxu samaysto sutra samaysto sutra sutrada waxaa la yidhahdaa ruuxa tukanaya shayga uu ishordhigayo ama derbi buu isku aadinayaa ama tiir buu isku aadinayaa ama shay buu qaadanayaa hortiisa qotominayaa kaasaa waxaa la yidhahdaa sutra la yidhahdaa sutrada marka inuu shay isku aadiyo ruux oo isku qumiyo oo yacni wax weeyaan uusan isagoo wejigiisu iska furan yahay uusan salaada gelin taasi waajibka koobaad buu ka dhigay xadiid saxiixaana ku saaray xadiis badan baa ku soo aroortay uu ka mid yahay xadiidka abu daawuud iyo keyrka ay soo saareen min xadiidi abi saciid wuxuu yidhi nabigu sal lay slam ida salla axadukum falyusalli ilaa sutra walyadnu minha midkiin markuu tukanayo sutraha u tukadaba xaggeedabuu nabig sal sl wax isku aadiyo hana ku dhowaado buu nebigu sal lay slam sutradiisa ha ku dhowaado waa amar sooma falyusalli ilaa sutra nabiguna kama tegi jirin xataa markuu saxaro inuu ku tukadana ulbuu wadan jiray ulbuu wadan jiray yani wax bir gadaal ku leh taasuu marka hortiisa qutusan jiray nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh amarkaasaa marka laga qaadanayaa muxaqiqiinta culimmada qaar ka midaana ku tegay inuu waajib yahay sutradu ay waajib tahay walow badankood ay qabaan inay sunno tahay laakiin daliilku wuxuu u hiilinayaa sutradu inay waajib tahay taas maana in lagu dhowaado baa weliba yaa loo baahan yahayo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isaga iyo sutradiisa waxaa u dhexayn jirtay in neef adhiya uu mari karo waa marka meesha uu ku sujuudaya laga bilaabaa laleeyahy meesha uu ku sujuudaya adiga nabigu wuxuu amray in aad loogu dhawaado sutrada oo waxaa la doonayaa haddii uu isku dayiciday inay idinkala dhex marto adiga sutrada inaad iska celin karto ood iska dafcin karto siduu nabigu amray sal lay slm hadduu yahay maalan xayawaan oo kaleetana inaad uga hormari karto derbiga ama shayga sutrada ku ah waxaa yihi nabiga sal lay wasalam neef xoola abaa damcay isagii sutradiisa inuu kala dhex maro ribaa damcday markaasuu nebigu intuu yani sutradiisii ku orday buu sutradii uga hormaray sutradiibu ku dhawaaday markaasuu neefkii gadaal ka maray kadibna nebigu dib buu usoo baxay salawatu rabbi waslamu caleyh marka waxaa la rabaa inaadan marna saamixin adiga sutradaada in laidinkala dhex maro sutradana waxaa looga baahan yahay imaamka hadduu ruuxu imaam yahay iyo hadduu keligii tukanayo laakiin hadduu ma'muum yahay oo imaam ku xidhan yahay fa sutratu imaamihi sutratuhu imaamkiisaa sutradiisaa sutra u ah isaga wax sutra loogama baahno macna saas weeyaan taas marka waajibka ugu daray waana sida maxa- culimada qaarkood ay qabaan way macna ayib waajibka labaad wuxuu yidhi wadaci shamaa'ila taxta di laymaani masalada sutradu waa masalo dad badan dad fara badan kama warhayaanba ayagoo derbiyadii iyo tiirarkii iyo meel walba ay joogaan baad arkaysaa meeshaa salaad ku gelay qaarkood yani dhibka jira ay meesha la maro ee dadku ka baxaan buuba salaada ku gelahayaan waa ruux ku talagashay marka in layska hormaro oo yani damba aan ka lahayn saas way macana horumaridda lagu hormarayo salaadaaday ka go-an tahay waa dhaawaca salaadaada gaadhayo wey. soo arorayba horumaridoodu inay salaada macna wax way goynayso sida xadiis ku soo arortay macna ayib wadaci shamaa'ila halkaa wuxuu kaga hadlay waajibaadka waxaa ka mid ah markaad salaada u taagan tahay inaad gacmahaaga kuwa midigta ah aad kor saarto kuwa bidixda ah oy kuwa bidixdii hoos maraan saas way macna xadiidkooduna fi saxiix albukhaari buu ku yaallaa min xadiidi sahl ibni sacdin wuxuu leeyahay kana annaasu yu'maruuna an yadca arajulu alyada alyumna calaa diraacihi lyusra bisalaa dadka waxaa la amri jiray ninku inuu gacantiisa midigta ah korka ka saaro midda bidixda ah dhudhunkeeda korkiisa inuu saaro salaada dhexdeeda midda midigta ah inay midda bidixdaa kor fuusho ayaa la amri jiray buli macnaha waa la amri jiray yaa amri jiray shaarica amri jiray sooma amarna wujuubuu faa'iideeyaa halkaasuu ka daliishanaya abu xaazimin oo raawiga ka warinaya sahal xadiidka ka warinaya buu leeyahay walaa aclamuhu ilaa yanmi dalika ila nabiy sal lay waslam xadiidkaasi ma ogi inuu rasuulka gaadhsiinayo mooyaane rasuulkaa loo nisbaya wy maana ayib marka xadiis marfuuca wey inay waajib tahay labada gacmood in layskol saaro midig midigtu ay bidixda ka kor marto inay waajib tahayna culimada qaarkood baa ku tagay sida imaamu shawkani iyo keyrkiiba mana maslana maslada wey waajibka saddexaad wuxuu yidhi waa in toddoba xubnood lagu sujuudo toddoba xubnood in lagu sujuudo waa toddobadee waa labada lugood farahooda iyo labada low iyo labada gacmood iyo wejiga intaasuu inoo sheegay xadiidkeeduna waa xadiidka ibn cabaas fi saxiix albukhaari wa muslim wuxuu yidhi nebigu sal lay slam umirtu an asjuda calaa sabcati acdum waxaa lay amray inaan ku sujuudo toddoba xubnood korkooda inaan ku sujuudo culimada badankood baana qaba buu leeyahay inuu waajib yahay laakiin toddobada xubnood in lagu sujuudaayo inay waajib tahay waan kala doodsannahay wadaadka waana ku haysana leanna waxaa soo aroortay xubnahan qaarkood kulligood iskaba dhaaf qaarkood ruuxii aan la imaanin inuusan salaad lahayn nasan bay nabigu uga sugantay salawatu rabbi waslamu caleyh sida maalan nabigu markuu wejiga tilmaamayey xadiidka saxiixa waxaa ku yimid inuu nabigu yidhi ruuxii aan sankiisa dhulka saarin salaad ma leh marka leanna waxa weeyaan wejiga marka la yidhaahdo sanka iyo jabhada labaduba waa inay dhulka fuulaan waa inay dhulka gaadhaan haddii aad wejiga keliya dhulka saarto sankii uusan dhulka gaadhin salaadaasi ma jirto waana mushkila haysata dad fara badan aqoon looma leh saas wey, aqoon looma leh maana ayib marka haddii hal xubinoo xubnaha ka mida weliba dhammaystirkiisii oo sanka in dhulka la saaro ah salaadii ay ku burayso xubnihii kalena waa la mid wabitaali tanoo kaleeto waxay ahayd inuu ku daro arkaanta inuu ku dara musalla maaha waajibaad haddii laga tago salaaddu iska saxaysa maa hadduu ruuxu wejiga uusan dhulka dhiginba oo sujuuddiiba uu ka tagaba ama ma ahe uusan maalan wax wey labada lowba uusan dhulka saarin ma salaadba waa saxaysa wixii salaadda ku buraysana rukni buu ah soo maahayn saas ay macnaha ayib xadiistaas macnaha wax weeyaan xadiis badan baa kusoo arortay toddobada xubnood iyo sujuudood ayib rukniga afraad rukniga afraad waxa weeyaan in ruuxu markuu intuu rukuucda ka tago rukuucda intuu ka tooso uu sujuudda usii socdo inuusan lawyaha dhulka ku hormarinin ee gacmaha uu luga uu ku hormariyo dhulka saas macana ila dadku laba siday sameeyaan dadka qaarna lawyahay dhulka ku hormariyaan markaasay gacmuhu ka dambeeyaan qaarna gacmahay ku hormariyaanoo lawyaha dambeeya waxaa sax ah sida dambe oo in gacmaha la hormariyo lawyuhuna ka dambeeyaan sidaa sax sax waxaana kutusaya xadiidka abu hurayra cinda ahli sunan sanad saxiixana kusoo arooray nebigu wuxu uhi sal lla lay slam ida sajada axadukum falaa yabruk kamaa yabruku lbaciir midkiin markuu sujuudayo yuusan u fadhiisanin sida neefka geeli u fadhiistoo kaleeto walyadac yadayhi qabla rukbatayhi labadiisa gacmoodna ha dhigo intuusan lawyaha dhigin lawyaha ka hor labada gacmood ha dhiga buu nebigu uri sal ly slam xadiidkaasi shawaahid buu leeyahay xadiidka cabdullahi bni cumar baa sidoo kale soo aroortay oo nebigu yidhi gacmaha hormariya markaad sujuudaysaan macnaha ayib xadiidkaasi axaadiista khilaafsan ee kutusaysa in lawyaha la hormarinayo waa daciif ma sugna haasatan xadiidka wail ibni xujri ee sunanka ku soo arooray sanadkiisa waa daciif waana xadiidka ay cuskanayaan fuqahada qaarkood oo yidhi waxaa la hormarinaya lawyaha sida shaaficiyada iyo xanaabilada waxaan xanafiyada iyo qolyo kaleeto oo la mida macnaha ayib jamaaca min ahlilcilmiga marka ku tagtay sida imaam maalik iyo qayrkiiba inay macnaa waxa weye labada gacmood in la hormariyo ay waajib tahay inay waajib tahay maxaa yeelay waxaana u markhaati kacaya amarkaa nebigu sal lay slam uu yihi walyadac yadayhi qabla rukbatayhi amarkaasaa u markhaati kacaya in gacmaa la hormariyo inay waajib tahay macnaha ayib waxaa kaleeto iyadana uu yidhi oo waajibka shanaad uu yahay oo inoo sheegay in nebiga lagu saliyo sal lay waslam in nebiga lagu saliyo ayadana waxaa kutusaya xadiidka cabdullahi bn mascuud fi saxiix muslim wuxuu leeyahay rasuulkaa noo yimi sal lay slam annagoo la fadhina sacad ibnu cubaada majliskiisa annagoo fadhina markaasaa waxauu ku yidhi bashiir ibnu sacad baa wuxuu ku yidhi amarana allahu an nusalliya calayka fakayfa nusalli calayka alla wuxuuna amray nebi maxamedow inaan kugu salline seen kugu sallina markaasuu nebigu wuxuu amray sal lay slam siday ugu sallin lahaayeen saas maana waxaana laga qaadanayaa daliilka meesha xadiiska laga qaadanaya waxa weeye wuxuu yidhi amarana allahu an nusalliya calayka allaana amray inaan kugu sallino nebiguna waa taqriiriyey wuxuuna tilmaamayaa aayadda qur-aanka ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima amarka halkaasu ka wadaa macna ayib inuu waajib yahay salliga nebigu sal lay wasalam ataxiyaadka hore maxaan u jiraa ataxiyaadka gadaashiisa inuu waajib yahay ayaa waxaa ku tegay imaamu shaafici iyo axmed iyo jamaaca kaleo culimmada ka mid ah waana sida raajixa macnaha in nabiga saligii salawatu rabbi wasalam aleyh uu waajib yahay midka dambe culamada qaar baaba ka dhigaba rukni ataxiyaadka dambe waa rukni bay qabaan sida shaafici iyo kuwa la mida oo ka tegidiisa salaaddu waa uguuraysaa bay leeyihin ayib kaana waxa weeyaan waa waa yani waa waajibka shanaad wey waajibka lixaad wuxuu ka dhigay ataxiyaadka ataxiyaadka oo laba ah midka dhexda ku jira iyo midka salaada ugu dambeeya wuxuu yidhi id xukmu awaliha ka xukmi ani labadooda isku xukun buu ka dhigay ataxiyaadka waajibnimadiisa waxaa loo daliishadaa xadiidka cabdullahi bn mascuud daara qutni iyo bayhaqi ay soo saareen bisanadin saxiix wuxuu leeyahay kunna naqulu qabla an yufrada calayna atashahud intaan ataxiyaadkana lagu waajibin waxaanu dhihi jirnay assalaamu cala allah assalaamu calaa jibriil soo garanaysaan xadiiskaga ah ilaa nebigu nabaray salawatu rabbi wasalamu caleyh qaabkaan uga ataxiyaadsan lahayn macna ayib waxaana laga qaadanayaa qabla an yufrada calayna intaan ataxiyaadkana lagu farad yeelin marka inuu farad yahay soo meesha kama muuqato saas maan inuu farad yahay ayib ka hore iyo ka dambana waa isku mid maxaa yeele labaduba waa ataxiyaad ayib labaduba waa ataxiyaad alimaamu shaafici caleyh raxmatullahi iyo jamaaca culimada la socota waxay qabaan midka dambe waa waajib bal waxay qabaan waa rukni waa waajib midka hore waajibnimadiisana waxaa ku tegay imaamu axmed iyo culimo la socota midka hore waajib weeye sida imaam axmed u qabo shaaficina waa sunnu leey ka dambe laakiin way isla ogol yihiin inuu waajib yahay ee qaar baa waxay qabaan mehe waajibna waaba dhaafay waa rukni saas maanaa ayib inuu waajib yahay hadduusan dhaafinba oo rukni noqoninba waxaa kaloo kutusaya saxaabadu waxay yidhaahdeen nebigu wuxuuna bari jiray ataxiyaadka sida uu noo baro suurad qur-aanka ka mid amarna waa nabigu waa ku bixiyay sal lay waslam wuxuu ku yidhi salaada dhexeeda ataxiyaadsada oo tashahuda buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh marka markii laysu geeyo laa shaka fii wujuubihi hadduusan rukniba noqonin macna ayib labadoodu inay isku xugum yihiinna waa sida imaam shaafici iyo ayr waxaan u jeeda imaam axmed iyo keyrkii ay qabaan oo labadu waa waajib ay leeyihin macna ayib kadib waajibka toddobaad wuxuu ka dhigay salaada markaad dhammaysato inaad ilaahay ka magan gasho afar shay geerida iyo nolosha fitnadooda nolosha fitnadeeda bimacnaa waxa weeyaan fitanka adduunka ka jira intaad nooshaha inaad ku fitnowdo geeridana waa dhimashada iyo wixii ka dambeeya imtixaanaadkii fitnada la marayo qabriga fitnadiisa sidoo kale oo isagana dee waa su-aasha iyo imtixaanka ka dhici doona ee labada malag ay la yeelan doonaan ruuxa marka qabriga la dhigo dajaal oo nolosha shar la sugayo sharka ugu badan ah isagana sharkiisa inaad ka magangasho iyo inaad ka magangasho cadaabka iyo naarta inaad ka magangasho alla subxana wa tacala iyadana taana xadiiska abu hurayra fi saxiixi muslim baa kusoo aroor yuu kusoo arooray idaa faraqa axadukum min atashahud alakhiir bula rasul cala midkiin ataxiyaadka ugu dambeeya markuu dhammeeyo falyatacawad billahi min arbacin afar ilaahay ha ka magan galo maxaa yihiin min cadaabi jahannam wa min cadaabi alqabri wa min fitnati almaxya waalmamaat wamin shari almasiixi dajaal saddexdaa ha ka magan galo afartaasaan dhihi laha afartooda in ilaahay laga magan galo inay waajib tahay ayaa waxaa ku tegay daahiriyada iyo taawuus ibnu kaysaan taabicii taawuus iyo daahiriyada ayaa ku tegey waana sida amarka laga faa'iidaysanayo waxay yidhaheen wuxuu yihi nebigu sal lla lay slam yani falyatacawad billahi min arbaca falyatacawad waa amar sooma amarkana yufiidu lwujub fi lasli wey macna ayib kadib wuxuu ka dhamaysiiyey waajibka sideedaad wuxuu ka dhigay wuxuu ka dhigay ruuxu inuu dharkiisa daahiriyo maradana daahiriyo waxaa la mida jidhkana inuu daahiriyo oo uma dahaaratu labdaani daa dambe ah bimacnaa inuu jidhkiisu daahir yahay maradiisuna daahir tahay meeshuu ku tukanayana ay daahir tahay intuba inay daahir yihiin waxaa laga faa'iidaysanayaa aayadda qur-aankee alla uu yidhi subxaana wa tacala wathiyaabaka fatahhir dharkaaga daahiri xadiidkii abu saciid alkhudri baa laga faaidaysanaya sidoo kaleeto fii sunani abi daawuud wuxuu leeyahay nabiga ayaana tujiyey sal lla lay wasalam markuu salaada dhexeeda maraya buu nabigu kabihiisii siibay kabuhu ku tukanayay kabuhu dadka ku tujinayay salaada dhexeedu isagoo maraya buu kabihii siibay nabigu sal lay slm saxaabadu markay arkeen nabigiioo kabihii siibay bay iyaguna kabahoodii siibeen iqtidaa'an wa tacasiyan bihi salawatu rabbi waslamu caleyh salaaddii markuu nabigu ka baxay ayuu dadkii wuxuu ku yidhi lima khalactum maxaad kabihiinna u siibteen waxay yidhaahdeen ra'aynaaka khalacta fakhalacnaa adaan ku aragnay inaad siibtay annaguna waanu siibin markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slm ina jibriila aataanii faahbaranii ana bihima khabaan jibriil baa ii yimid intaan salaada ku jiray oo ii sheegay labada kabood inay nijaaso yihiin oy nijaasi ku taallo nijaasa inay ku taallo faida jaa axadukum almasjida ee midkiin hadduu masaajidka yimaado falyuqallibna calayhi labadiisa kabood ha rogrogo oo gadaashooda ha fiiriyo dhinacyaha ka fiiriyo walyandur fiihima fain ra'aa khabaan hadduu nijaaso ku arka markaa falyamsax bilardi dhulka ha ku tirtiro ha ku masaxo waliyusalli fiihima kadibna ha ku tukado intuu iskaga tirtilamakaa soo marnay sooma ha kabahena waxaa daahiriya caradaa daahirisa carada ha ku masaxo ha ku tirtiro ha zuuliyo wixii nijaasay ku taallay kadibna ha ku tukada bu nebi sal lay slam bimacnaa kabaha ha siibina maxaa u siibteen kabaha saasuu nebi sal lay slam soomaalina waxay tihi ninkii kaba ku tukada sidii dameer masaajid galay baa loo garaacabay dheh siday uga fog yihiin sunada nabiga salawatu rabbi waslamu aleh saas man ayib marka inay waajib tahay dharka in la daahiriyo yani waxa weyaa nebigu kabaha wuxuu u siibi laana nijaasa ku taal dharkii la qabay baa ka mida meeshii lagu tukanayay baa ka mida shirkaagii baa la mida kulli waa inay daahir yihiin macna waajibnimadoodana waxaa ku tegey culimada badankood baa ku tegey qaarna waaba shari bay dheheen ayib qaar waxay yidhahdeen waa shari oo bimacnaa waxaa laga wadaa shariga iyo waajibka shardiga waajibka waxay leeyihiin qaarkood maradoodaoo nijaasa haddaad ku tukato ama jidhkaagaoo nijaasa ku taalla aad tukato salaadaadaasi ma jirto waasay u badan yihiin marka maxay ka dhigayaan tahaaratu albadan wa tahaaratu thiyaab iyo tahaaratu lmakan waxay ku darayaan shuruuday ku darayaan soo ma shuruuday markaa ku darayan waasay u badan yihiin laakiin wadaadku siduu inoo maray wuxuu ka dhigayaa waajib buu ka dhigaya waajibkana waxaan soo baranay haddii laga tago salaadu waa asaxaysaa laakiin kas haddii looga tegayna dembi haddii kamaa looga tegayna bilaa dembi sooma marka saas buu waajibka uga daraya inuu waajib ku darana waxaa keentay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo salaada dhexeeda ku jira kabihiisii oo nijaasaasoo looma sheegin salaada intii uu ku tukaday nijaasada ku tukaday ma soo celiyey maya sidaadii bay ku tagtay intii kale unbuu intuu kabihiis ka bixiya dhamaystiray meeshaasuu marka ka fahmaya hadday shari ahaan lahayd laga tegay salaadoo dhan baa la soo celi lahaa bule waa masale adiga wax wey niqaashkeeda iyo murankeeda fuqahada ay dhex taalla ama waajiba ama sunna ila akhiri maarta marka inay waajib tahay madhabka maalig wey jamaaca culimada ka mida buu ibn rushdi u tiiriyey oo uu leeyay maxaa qaba inay waajib tahay saas wey macana masalada kale iyadana uu kugu gabagabay soo sagaalaad waxa weeyaan cawrada in la asturo waajibaadka taasuu ugu dambaysay inuu ruuxu cawradiisa asturo waxaana ku tusaya xadiidka mucaawiyat bni xayda sanadkiisu macna xasanka yahay cinda ahli sunan wuxuu nabigu yuri sl ly slam ixfad cawrataka ila min zawjatika aw maa malakat yamiinuka cawradaada astur ilaa xaaskaaga ama addoontaada mooye dadka kale o dhan cawradaada ka astur waa amar wujuub buuna faa'idaynaya waana sida ay muxaqiqiinta qaarkood qabaan bale xadiis kalaa jirta oo nabigu uu ku amrayo salawatu rabbi wasalaamu caleyh in cawrada la asturo aayadda qur-aankana waa tii ahayd yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid quruxdiinna qaata bimacnaa dharkiinna wa cinda kulli masjidin ay cinda kulli salaatin wa salaadul mar kastood ilaahay u tukanaysaan cawrada asturoo dharkiinna qaata amar aayaddu ay bixisay ee xadiiska nabiguna sal lay slam iyadana amarkaasu ku yimid marka satrul cawra wuxuu isagu ka dhigay waajib oo macnaha wuxuu wataa isagoo qaawan ruuxu hadduu tukado salaadiisu waa asaxaysa maca alimi sida loo badan yahayse waxa weeyaan satrul cawra inuu sharti yahay oo haddii laga tago salaaddiiba waa asaxaysaba sooma saasay u badan yihin fuqahadu ayib wuxuu yidhi markaaynu ku noqon abyaata wlwaajibaatu waajibaadkii salaada acuduhunna waan tirinayaa buuhi licaarifin mid yaqaanaan u tirinaya ee faclam ogow oo waxaqiq xaqiiji kunta waxaad ahaanaysaa hayra muhaanin mid la ihaanaysta hayrkii baad ahaanaysaa bimacnaa ruux hadduu aqoon yeesho oo shayga xaqiiqadiisa isdul taagoo xaqiijiyo la ihaanaysan maayo jaahil baa la ihaanaystaa wa mid aan la ihaanaysanin baad noqonaysa alibtidaau weeye waajibaadkii ku bilaabis bisutratin sutra lagu bilaabo shay inaad isku aadiso salaadda markaad tukanayso fadnu dhawow lahaa iyada u dhawow fadnuu waa la dhihi karaa hadday yani jamc tahay fadnuu dhawaada lahaa sutradii udhawow u dhawaada ama fadnu waa amar mufrad la amrayo wowdu marka waxay noqonaysaa lilishbaac lilishbaac baa loo keeno fadnuu ama waljamcna waa laga dhigi karaa wadaci dhig alshamaa'iila bidixyaalka gacmaha bidixda taxta dilaymaani gacmaha midigyaalka u saaxiibka hoostooda dhig oo midigyaalku ha koreeya usjud sujuud buu ku yidhi calaa sabcin toddoba korkooda ku sujuud maxay yihin toddobadaas asaabicu rijlikum lugihiinna farahooda wey toddobadii waa laba halkaa soo ma ila laba lugood wey sooma laba lugood farahoodii warukbataani iyo labada log dadka qaarkood baa markay sujuudayaan aanba dhulka saarin farax luga farax lugaha ama kor buu u haynayaa saasuu u laalaadinaya ama mid buu laalaadinaya sida fardaha o kale farduhu may taagayso maarta lug bay laalaadiya lug buu saa u haynayaa dhulkaba ma gaadhaysaba ama waxaa dhici karaysaba meeshii la rabay faraha xaggooda cad in dhulka la dhigo iyagoo dhanba macnaha waxa waaba goglahayaaba saas macna ayib jahligu dhibkiisu le warukbataani labadii low wey kuwa waa lagu royay wajabhatun iyo wejiga wejiga sankaa la socda wayadaani iyo labada gacmood ayagana iyagoo fidsan baa dhulka la dhigaya qadim hormari yadayka labadaada gacmood idaa goortii sajadta aad sujuudaysa labada gacmood dhulka ku hormari oo iyagu marka hore dhulka ha gaadheen lawyuhuna ha ka dambeeyeen kadaa waxaa la mid ah asalaatu saliid oo iyagana waajibnimada kula mida wey kada kuwa hore waxaa la mid oo isaguna waajiba asalaatu saliid cala nabiy nebiga korkiisa lagu saliyo nebigii muballiqi lfurqaani diinta xaq iyo baatilka kala saaraysa midka dadka soo gaadhsiiyey ahaa uma kadibna atashahudu ataxiyaadsigii waajibun waajib weeye biadilatin adila ayuu waajib ku yahay axaadiis kusoo arorto id cilladu waxa weeye xukmu awaliha xukmu awalihaa tashahudka kiisa hore xukunkiisu ka xukmi thaani ka labaad xukunkiisa oo kale wey labaduba waajib wey maanaa saasuu ku dhayra min arbacin cudde cud magangal alla magangal min arbacin afar xaggooda ka magangal fitanilxayaa nolosha fitnadeeda iyo walmowti geerida geerida iyo nolosha fitnadooda ilaahay ka magangal waalqabri qabriga fitnadiisana ka magangal wadajaali dajaalna fitnadiisa ka magangal wanniiraani naarahana ilaahay ka magangal tahir daahiri lihawbika maradaada daahiri maca makaanin makaan lala qabo meeshaad ku tukanaysa lala qabo wasturuu astura alcawraati cawrooyinkana astura uma kadibna tahaaratu alabdaani jidh yaryaalka ruuxa jidhkiisa dadka jidhkoodu daahirnimadiisa iyo inuu daahir yahay ayaa macnaa wax wey ugu dambayso arkaantii yani wax weeyaan uu ugu dambaysay ayib baabun fii sunani salaati salaada sunnadaheeda ayuu baabu yahay intaasi markuu arkaantii ka soo hadlay waajibaadkiina ka soo hadlay maxaa sunna aw wuxuu ku yidhi wasiwa ladii kii wixii ka soo hadhay qadamtuhu aan hormariyey sunanun suna wey waa sunnooyin oo ata timid soo aroortay ee faarif garo laha iyada bilcilmi cilmi ku garo walitqaani iyo sugid intaad cilmi u yeelato weliba sug buu ku yidhi maca daliili ha ku sug saas wey macna ayib sunanku marka waa fara badan yihiin salaada sunankeed waxaa ka mid ah ducaa listiftaax ducada salaada markaad takbiiratulixraamka aad gasho yani ama wajahtu wajhi ladii oo dadka intooda badan yaqaanaan oo kale iyo tii xadiiska abi hureyre kusoo aroortay allahuma baacid baynii wa bayna khaطaayaaya kama baacadta bayna almashriqi walmaqrib allahuma naqinii min khaطaayaaya kama yunaqa thawb alabyadu min addanas allahuma qsilnii min khaطaayaaya bilmaai wاthalji wاlbarad taasoo kaleeto iyadana iyo ayrkood baabadayh waxaa ka mid a maalan takbiiraat lintiqaal ruuxu salaada markuu gadgadoomaya allahu akbarta uu leeyahy maalan markuu rukuucayo markuu rukuucda kasoo toosayo markuu sujuudda aadayo markuu sujuudda kasoo toosayo takbiiraadka allahu akbartaas ayagana sunanka ayay ka mid yihiin xadiiska abu hurayra ayaa ku tusaya isagana oo uu yidhi kaana yukabiru fii kulli rafcin wa khafdin nebigu wuu takbiirsan jiray mar walba uu kor usoo toosaya ama hoos u aaday waxaa ka mid a maalan faatixada gadaasheeda in suurad kale la ahriyo ayadana sunanka ay ku daraan waxaa ka mid ah takbiiraadka markaad allahu akbar aad leedahay inaad gacmaha kor u qaado meelaha ay soo aroortay maana ayib inaad soo aroorto maalan markaad salaada gelaysoo kale markaad rukuucayso kale markaad kasoo toosaysoo kale ilaa akhirihi sujuudaha marmar buu maalan markuu kasoo toosaya ama aadaya uu qaadi jiray adiga ilaa akhirihi kor u qaadidda gacmaha kor loo qaada iyadana sunanka ay ku jiraan waxaa ka mid a maalan rukuucda iyo sujuudda tasbiixdooda saas maana uu ruuxu yidhahdo subxaana rabbiy alcaiim iyo subxaana rabbiy alaclaa wabixamdihi in lagu darana waa riwaayo sixadeeda laga doodsay waxaa ka mid a maalan ruuxu markuu sujuudsan yahay inuu ducaysto oo nabigu sal lay slam waa ki yidhi ruuxu rabbigii wuxuu ugu dhowyahay markuu sujuudsan yahay ee ducada badiya waxaa ka mid a markaas kasoo toostoos maalan kasoo toosto rukuucda inaad tidhahdo samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamd ayadana sunnooyinkay ka mid tahay ayib markaad rukuucda kasoo toosto xadiidka abu hurayra isagana buhaari muslim ayaa ku tusaya saas maana waxaa ka mid ah marka aad sujuudsan tahay inaad labada gacmood ka fogayso jidhka ood kala fogayso oodan jidhka ku dhajin ayadana xadiidka cabdulahi bn bukhayna cabdullahi bnu buxayna ayaa ku tusaya nabiga salaadiisa markuu ka warramayo wuxuu yidhi nabigu sal lay slam markuu tukanayo gacmaha wuu durkin jiro wuu fogayn jiray ilaa ay kilkilihiisa caddaantoodu muuqato ayib laakiin hadday ku dhibayso waxooga kale fogaynta labada gacmood aad ku dhibaatoonayso sida dadka culculus oo kale nabiga markay saxaabadu waxoogaa dhib ka yara sheegteen wuxuu ku yidhi nabigu sal lay slam istaciinuu birukab lawyaha kaalmaysta buu nabig sal lay slam marka waxoogaa hadday ku dhibayso inaad gacmaha fogayso waxoogaa lawyaha waad ku cuskan karta dadka culculus oo kale khaasatan hadduu ruuxu sujuudda ku dheeraanayo sujuudda hadduu ku dheeraanayo gacmihii waa daanayaan sooma waxoogaa marka lawyaha waad waad cuskan kartaa macnaha markaas oo kale ayib waxaa ka mid a maalan jalsada loo yaqaano jalsat listiraxa jalsat listiraxa waxay dhacdaa ragcadda koowaad marka intaad dhammaysato aad ka kacayso oo tii labaad isu taagayso intaadan isu taagin sujuuddaad ka soo kacday toos ha u kicine fadhiga ku noqo fadhiga intaad ku noqoto fadhiga ka istaag markaa sida jalsat listiraxa la yidhaha waxaa la mida ragcadda saddexaad markaad ka istaagayso eed midda afraad isu taagayso iyadana sidoo kale ta afraad toos ha isugu taagine horta fadhiga ku noqo fadhiga markaad fadhiisato kadib ragcaddii isu taag saas maana maxaa labadaa loogu khaaseelay jalsat listiraxa leanna ragcadda labaad marka la dhammeeyo waa ataxiyaad sooma ragcadda afraad marka la dhammeeyana waa ataxiyaad labadooda gadaashooda mid walba qasab waa inaad ku noqoto fadhiga laakiin labada jalsat listiraxa leh ee lagu leeyahay iyaga laftooda ha istaagin inaad fadhiga ku noqoto mooye waa midda koobaad iyo ta saddexaad markay dhammaadaan way macana ayib ayagana way sugan yihiin oo xadiidka fi saxiixi muslim ayay ku sugan yihiin min xadiidi caaisha waxaa ka mid a sunanka maalan fadhiga ataxiyaadka ee dhexda ku jira sunnadiisu waxa weeyaan in aad lugtaada bidixda a goglatood korkeeda ku fadhiisato tawaruga mida la yidhaha lugta bidixdaana aad faraheeda dhulka intaad saarto aad taagto iyadii tawarug waxaan dhihi lahaa soomahay waxaan dhihi lahaa iftiraash aliftiraash atixiyaadka ugu dambeeyana sin dhuldhig baad samaynaysaayoo sintaada dhulka dhigaysaa lugtii bidixda ahaydna horay baad u yara bixinaysaa sintaadaad ku fadhiisanaysaa lugtii bidixda ahaydna faraheedaad dhulka saaraysa waad taagaysa man iyadana waxaa la yidhahdaa tawarug baa kaa la yidhahdaa labadooduba waa sunno sugan way maana ka horena iftiraash ba leeya midda faraheeda la saaraya waa midigta midda horey loo bixinayana waa bidix midda sinteeda lagu fadhiisanayo waa lugta bidixda way maana ayib inaha iyo ina kaleetaba sunanku marka waa fara badan yihiin laakiin isagu waa inoo duuduubay oo wadaadku wuxuuna yidhi wasiwa ladii qadamtuhu sunanun intaan soo sheegay waxaan ahayn sunanun sunan wey taasoo ata timid ee facriif garo laha iyada bilcilmi cilmi ku garo walitiqaani iyo sugid aad sugto ku garo macna baabun fii mubilaati salaati salaada waxyaalaha buriya ayuu baabu yahay wlmubilaatu waxyaalaha salaada buriya kalaamunaa hadlideenna weeye bitacamudin aan kas u hadalno aw amase tarku sharin ama shardi ka tegidii wey shardigaasoo xuqa uu xaq noqday bilityaani la imaanshihiisu uu xaq noqday aw tarku ruknin ama rukni ka tegidii weeye caamidan xaalu yahay mid u kasaya ruuxa ka tegaya wa salaadu munfaridin weeye waxyaalaha salaada buriya mid keligii gooni u taagan salaadii wey waraaa safi safka gadaashiisa gooni u taagan yaa ikhwaani walaaladay keligii safkii o dhan buu gadaal ka taaganya cidina lama safna aw amase shuqlu mushtaqilin mid shaqo ku mashquulsan ama hawl ku mashquulsan shuqulkii wey oo isagana salaadii buriya shuqulkaasoo yusiixu durkinaya salaadii nidaamahaa nidaamkeedii durkinayo oo hallaynaya nidaamkii salaada iyo xidhiirkeeda iyo sidii lagu yaqaanay buu ka saaraya macna kal akli sidii cunid oo kale aw shurbin ama cabid oo kale humaa labadaasi khit'aani waa laba gaf waa laba khata laba gaf wey salaadda waxyaalaha buriya ayuu meeshan ka gudagale wuxuu kow ka dhigay salaadda waxaa buriya hadal hadduu ruuxu salaada dhexeeda ku hadlo oo hadal bini aadam uu bini aadamku macnaha hadal loo jeediyo oon dikri ilaahay ahayn uu ku hadlo waa burinaya waatee hadduu hadalka u kaso hadduu kas u hadlo isagoo isog inuu tukanayo saas maanaa ayib xadiidkii mucaawiyat bn xakam fii saxiix muslim ayaa kutusaya nebigu wuxu uhi sl ly slam ina salaatana hadihi laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas salaadannadan wax dadka hadalkiisa ah kuma haboono looguma talagelin in lagu dhex hadlo saasuu nebigu ku uhi sl lay slm lama ogola in lagu dhex hadlo maanaa waa tii soo degtay aayadda qur-aanka yani fii suurati lbaqara dadku iska hadli jireen oo salaada dhexeeda waa lagu sheekaysan jiray markii hore labadoo iyagoo tukanahaya haddana iska warsanayaan oo isheekaysan jireen markaas alla subxana wa tacala wuxuu soo dejiyey waqumuu lilahi qaanitiin halkaa wixii ka dambeey waa la aamusay marka salaada marka in laysaga dhex hadlaayo way burinaysaa maanaa waana maxalu itifaq waa laysla ogolya ayib arrinta labaad ee salaada jebisa waxa weeyaan waa tarku sharin shardi in laga tago shuruudii salaada ka mid shuruudii samaynaa soo mari ama halmaan uga tag ama kas iyo adoo xusuusan ka tag sharti haddaad ka tagto shuruudii ka mid a salaadaasi ma asaxayso ayib oo maalan waa inagi soo marnay salaaddii waktigeedii oon gelin baa tukatay maalan soo dukuulin waqti soo shuruudda ka mid maayo salaadaasi waa baailow niyadii baad ka tagtay maalan waa baailow waysadii baad ka tagtay maalan waa baaila qibladii inaad qaabishaad ka tagtay calaa qawli yani cala alqawli bishartiyatiha waa baaila wahaakada sharti haddaad ka tagto shuruudta ka mida salaada waa buraysa maana ama kas uga tag ama kama uga tag ayib waxaa kaloo isagana salaada burinaya tarku ruknin caamidan inaad arkaantii salaada mid ka mida ka tagto adoo kas uga tegay maxaa miaal u noqon kara maalan rukuucdo kale rukuucdii baad ka tagtay mana aadan soo celin salaadaasi ma ansaxaysa la laanna rukni baa laga tegay baadna uga tagtay kas baad uga tagtay muxuu leeyahy bimacnaa haddaad kanna uga tagtay dib baad kala imaan kartaa kadibna sujuudu sahwi baad la imaanaysaa soo ma laakiin haddaad kas uga tagtay laguma ogolaanayo inaad dib kala timaado kadibna sujuudu sahwi aad ku kabto bimujarad aad rukniga kas uga tagtay salaaddii waa burti oo kas iyo kamaadaa kala gedisan haddaad kama rukniga uga tagto waxaa lagu leeyahay soo celin ruknigii sujuudu sahwina la imo laakiin haddaad kas uga tagtay salaaddii baa burtayba saas maana ayib arrinta afraad ee salaada burisa ee uu inoo sheegay waxa weeyaan ruuxu isagoo keligii inuu safka gadaashiisa ku tukado inuusan safkiiba la qabsanine sufuufta gadaashooda inuu ku tukado saas way macnaha isagoo heli kara inuu safka galo safkana meelay uga bannaan tahay hadduu safka gadaashiisa iskaga tukadoo keligii meel iska istaago salaad ma leh waxaana kutusaya xadiidka waabisat bnu macbad wuxuu yidhi rasuulku sal lay slam wuxuu arkay nin tukanaya safka gadaashiisa ku tukanaya isagoo keligii ah nabiga arkay salawatu rabbi waslamu caleyh fa amarahu an yuciida salaa nabigu wuxuu amray ninka isagaa inuu salaaddii soo celiyo waxaa lagu yidhi kac salaada dib u tuka baa lagu yidhi xadiidkuna wuxuu ku yaalla musnadu axmed abu daawuud iyo tirmidina way soo saareen waa xadiis saxiix leanna waxa weeyaan ruuxu keligii hadduu tukado laa salaata limunfaridin khalfa safi way nin safka gadaashiisa keligii ku tukanaya salaad male allahumma hadduu safkii ka buuxsamo meeluu galana uu waayo cid la istaagtana uu waayo halkaasay fuqahada qaarkood waxay leeyihiin ruux buu soo jiidanaya qaarna waxay leeyihiin ruux soo jiidan maayo dadka yuusan waswaasinin mar kanoo kale waa macduur eh keliga ha iska istaago saasaadna moodaa inay xoog badanta leanna markaa wuxuu noqonayaa laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascahaa intaa waxaanayn ma awoodi karayn salaaddii jamaacadun ha ku dhaafto la dhihi maayo dadkana mid soo jiido oo waswaasi la dhihi maayo laakiin kaasoo kale markaasi salaaddiis wuxuu yidhi salaada buriya inuu ruuxu ku mashquulo afcaal iyo waxyaabo uu samaynayo oo salaada ka saari kara nidaamkeedii ka saari kara nidaamkeeda ila salaada ruuxa tukanaya waa la yaqaanaa sooma ruuxa salaada tukanaya ficilkiisiiya waa la yaqaanaa haddii xataa ficil khalada geli karo ficilka geli kara waa la garan karaa laakiin hadduu iskaga mashquulo waxaaba salaadiiba nidaamkeediiba jabinaya markaasi salaadu waa jabaysa oo maalan wuxuu miaal ka dhigayaa ruuxii isagoo salaad ku jiro cunto iska cunaya maalan war ruux salaad ku jiro cunto ma cuno sooma cunto oo lagu mashquulaayay salaada nidaamkeedii buu ka saaraya salaadnimadii buu ka saaraya isagoo salaaddii ku jiro cabitaan iska galay isagoo salaaddii ku jiro wuxuu iska bilaabay beecshiro iyo inuu maarata wax iska xisaabsado wahaakada leanna beecshiro la gala iyo salaad waa kala duwanta cunto la cuno iyo shuqulkeedi iyo salaad waa kala duwanta cabitaan iyo salaad waa kala duwan yahay wahaakadaa wixii ficil ah ee salaada nidaamkeedii kharribaya yani waxau isaguna waa jebinayaa buu leey waa meesha fuqahada qaarkood ay ka cabiraan sida fuqahada shaaficiyadoo kale ay yidhaahdaan saddex dhaqdhaqaaqoo isku xiga hadduu dhaqdhaqaaqo salaaddiisi waa jabaysa alaatu xarakaatin mutawaaliyaat ay dhahaan laakiin alaatu xarakaatin mutawaaliyaat inay salaada jebinayso daliil looma hayo saas maana dhaqdhaqaaqu saddex hadduu gaadho isku xiga salaada inuu jebinayo wax daliila ma laha waa masle ijtihaadiya laakiin salaaddii wixii salaadnimadeeda ah iyo qaabkeedii wixii ka saara oo cunid iyo cabid iyo ganacsi hawlo kale ah isagu waa jebinaya sidaasuu macnaha leeyahay fuqahada qaar baana sidaa ku tegay ayb wlmubtilaatu waxyaabaha buriya salaada waxyaalaha buriya kalaamunaa waa hadalkeenna bitacamudin si ula kaca aan u hadalno aw amase tarku sharin ama shardi ka tegiddi wey shardigaasoo xuqa la xaq yeelayoo xaq ay noqotay bilityaani la imaanshihiisa la xaq yeelay yani ay gar noqotay in laga yimaado oo aan laga tegi karayn aw amase tarku ruknin ama rukninka tegitaankii weeye waxyaalaha salaada jabiya caamidan xaaluya midka ka tegaya mid uu kas uga tegay wa salaatu munfaridin weeye waxyaalaha salaada jabiya salaadu munfaridin mid keligii ah salaaddii waraa'a safi safka gadaashiisa keligii ku ah ama kaasoo waraa'a safi safka gadaashiisa ah oo safka gadaashiisa ku tukanaya yaa ikhwaani walaaladay aw amase shuqlu mushtaqilin mid mashquulay ama mid shuqul haya shuqulkii mid shuqul ku jira shuqulkii iyo shaqadiisuna waa jebisaa salaadii shuqulkaasoo yusiixu durkinaya nidaamahaa ama hallaynayo kharribaya nidaamaha salaada nidaamkeeda kharribaya nidaamkeedii iyo taxdeedii iyo fushuuxdeedii iyo qaabkeedii buu hallaynaya shuqulka noocaasoo kalea ee ruuxu ku mashquulsay isaguna salaaddii waa jabinaya miaal bal noo keenaanu faanne kal akli cunidoo kale wey inuu cunto iska galo saas daraaddeed baa nabigu wuxuu yidhi sal lay slam idaa xadara alcashaau maca alcishaa fabda'uu bilcashaa cishaha iyo cashadu hadday isqabtaan cashada ku bilaabo cashadaada markaad cunto kadib markaa kadib yani waxa way salaada gal laakiin iskuma dhex wadi kartid bilitifaaq labadooda iskuma dhex wadi kartid adoo tukanaya haddana ma cuntayn kartid bal in qalbigaagu uu ku mashquulaaba la diidan yahay inaad isku dhacdo iska dhacdo adoo salaada ku jira in qalbigaagii cuntada la jiro jirkaagiina meesha taagan yahay qolfofkaagii uu salaada tukanhayo taasaaba la diidan yahay waxaa lagu leeyahay cuntada soo cun qalbiga soo deji marka kadibna adoo degan salaada gal wahaakada macnaha kal akli cunidii oo kale wey aw shurbin ama caabitaan oo kale humaa labadaasina khit'aani waa laba gaf wey waa laba khalad inaad adoo salaad ku jira cunid iyo cabitaan inaad gashaay waa laba khalad wey macnaha هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم